markaan gabadha su-aasha aan weydiisay maanta oo ay tahay bishu toddoba bishii koowaad laba kun iyo toddobiyo toban waxaa si rasmiya u furmi lahaa kala fadhigii afraad ee baarlamaanka galmudug wuxuuna ka furmi lahaa xarunta kumeelgaarka ee cagaado arrintaas waxaa hor istaag ku sameeyey oo baarlamaankii u diiday inuu shaqadiisii baarlamaannimo guto xukuumadda ama mas-uuliyiinta u sarraysa galmudug waxaana goob joogay markaas oo xarunta ku sugnaa oo arrinta diiday madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi qarawey walaalow waxaan anagu hadda ognahay oo aan kuu sheegi karna ma jirdo laakiin waxaanu malaynaynaa maadaama aanu nahay xukuumadda iyo baarlamaanku laba instituushon oo karamaaq bannaan baarlamaankuna uu yahay cidda la xisaabtamaysa mas-uuliyiinta u sarraysa iyo xukuumaddaba sababtaas in macnaha baarlamaanku shaqeeyo oo la xisaabtan uu yimaado oo si dhaba loo taasibaan mas-uuliyiinta u sarraysaa diidan yihiin arrintaas ayaan ku sababayn karnaa wax kaloo lagu sababayn karaa ma jiro sababta waxaa weeye waa kalfadhi inuu si sharciga u furmo ah kalfadhigana sharciyadiisa waxay tahay in koorankuna uu buuxsamo waktigii kalfadhigana la joogo waktigii kalfadhiguna waa taagan yahay koorankina waa buuxsamo marka sabab kale oo aan kuu sheegi karaa ma jiro aan waan waahay